subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada warka subax ee raadiyaha simba qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah hoggaanka maamulada dalka ayaa horsocod ka sameeyey qaar ka mid a qodobada dhinacyadu isku diidan yihiin beesha caalamka ayaa walaac ka muujisay dowladda doorashada soomaaliya iyo khilaafaadka xilligan hareeyey dowladda soomaaliya ayaa wax lagu xumaado wax laga xumaado ku tilmaamtay in rasaas noolnool loo adeegsado dad shacaba maamulka puntland ayaa eedeymo u jeediyey madaxda dowladda soomaaliya oo ay ku eedeeyeen abaabulka bannaanbaxyo ka dhacay deegaanadaasi kulamo looga hadlayo ammaanka deegaanada galmudug ayaa lagu qabtay magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulkaasi ciidamada dowladda hayaa burcad dadka dhacda ku qabtay degmada yaaqshid ee gobolka banaadir hay-adda amnesty international ayaa dalbatay in loo soo gacangeliyo wasiirkii awoodda badnaa ee amniga ku adkaysanayay in laga in laga talageliyo ajandaha shirka looga hadlayo arrimaha doorashooyinka oo markii horeba la filayay in lagu saxiixo heshiiskii dhinacyadu iyo guddiyadii uu magacaabay ra-iisul wasaaraha soomaaliya ay ku gaareen magaalada baydhabo ee maamulka koonfur galbeed waxaa hogaamiyaashan ay dalbadeen in ajandaha lagu soo daro qodobo dhowr ah oo iyagu ay ku sheegeen inay yihiin kuwo lama horaana qodobada ay dalbanayeen waxaa ka mid ahaa in la caddeeyo awoodaha madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maadaama uu dhammaaday gebi ahaanba muddo xileedka hay-adaha kala duwan ee dowladda federaalk soomaaliya waxaa sidoo kale ka mid ah qodobada ay dhinacyadu isku hayeen islamarkaana diiradda lagu saarayay ay sheegeenna in ajandaha lagu soo daro in laga hadlo dhacdadii sagaaliyo tobankii febarayo ka dhacday magaalada caasimadda ah ee muqdisho kadib markii ciidamo ka tirsan kuwa dowladda soomaaliya iyo xoogag la sheegay inay daacad u ahaayeen musharaxiinta mucaaradka ay isku dhaceen islamarkaana dagaal kooban oo ka dhacay daljirka dahsoon oo loo madalsanaa habeenka dagaalku dhacay subaxiisa inuu ka dhaco banaanbax ballaaran waxaa sidoo kale ciidamo ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya ay rasaas noolnool u adeegsadeen xubno ka tirsan musharaxiinta mucaaradka oo iyagu banaanbaxa abaabulayay islamarkaana qeyb ka ahaa ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan cali khayre iyo hogaamiyaha xisbiga mucaaridka ee wadajir cabdiraxmaan xabdishakuur warsame ayaa soo muuqday iyaga oo ka gabanaya rasaasta ay ridayaan ciidamada dowladda soomaaliya hogaamiyaasha maamulada puntland iyo jubbaland ayaana ku tilmaamay tillaabooyinkaasi inay yihiin kuwo siyaabo gaar ah loogu isticmaalayo ciidamada dowladda federaalk soomaaliya islamarkaana waxay aynuusan noqon karin kuwo dhex u ah musharaxiinta mucaaradka iyo dadka ku loolamaya talada dalkan waxay sidoo kale hogaamiyaashan sheegeen inay u muuqato in muhiim ay tahay in xilka laga qaado dhammaanba taliyayaasha ciidamada dowladda soomaaliya horey shuruud ayay hogaamiyaasha maamulada jubbaland iyo puntland uga dhigeen in xilka laga qaado taliyaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka fahad yaasiin xaaji daahir iyo weliba sidoo kale taliyaha ciidamada xoogga jenaraal odowaa iyo taliyaha ciidamada booliska xijaar oo iyagu ay u arkaan in aysan la shaqeyn karin islamarkaana ay daacad u yihiin madaxda xilligan talada haysa ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble ayaa isku dayey waayihii dambe inuu la fariisto xubnaha mucaaradka ah islamarkaana kala hadlo arrimaha la xidhiidha doorashooyinka dalka balse kulamadaasi oo hore socod laga sameeyey qodobada qaar ayaa ugu dambeyn natiijo la-aan ku biyashubtay kadib markii dhinacyadu ay isku fahmi waayeen arrimaha la xidhiidha doorashooyinka dalka qaabka loo wajahayo awoodda madaxweynaha soomaaliya iyo haddii xil wareejin laga dalbanayo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble iyo xukuumaddiisa ayaa xilligaasi xubnaha musharaxiinta mucaaradka ku eedeeyey in aysan dhab ka ahayn in dhinacyadu ay heshiis gaaraan islamarkaana laga wada shaqeeyo arrimaha doorashooyinka dalka sidoo kale musharaxiinta mucaaradka ayaa rooble ku eedeeyey in uusan go-aan qaadan karin islamarkaana mar walba muhiim ay tahay in wax loo meeriyo amaba uu talo dib u raadinayo taleefanadana uusan kala dhigayn waxay sheegeen in ay ka xun yihiin inay la kulmaan mas-uul gabay shaqadiisa islamarkaana shaqadii isagu si rasmiya u lahaa aan tillaabooyinkooda qaadi karin islamarkaana doonaya inuu dhinacyo kale kala tashto xubnahan ayaa sidoo kale waxay ilaa hadda diidan yihiin saxiixidda heshiis guddiyo dhinacyada maamulada ka socday uu magacaabay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya ay ku yeesheen magaalada baydhabo waxaana la filayay shirka in lagu saxiixo heshiisyadaasi islamarkaana dhinacyadu ay horey uga socdaan qaar ka mid ah qodobada la isku diidanaa waxaa xilligaasi heshiisyada heshiis waa go-aamadaasi iyo qodobada la isku waafaqay heshiis looga gaaray arinta gobolka gado oo soo jeedinta hogaamiyaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe si toos ah loo aqbalay waxaa sidoo kale horsocod laga sameeyey qaar ka mid a qodobo ay ka mid ahaayeen hanaanka loo soo dooranayo xildhibaanada gobolada waqooyi oo ka dhacaysa magaalada muqdisho islamarkaana ay isku diidan yihiin guddoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi cabdulaahi iyo weliba ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mahdi maxamed guuleed qatar oo isagu aada uga dhex muuqda xubnaha xilligan haya talada dalka ama siyaasiyiinta xilligan fadhiya joogooyinka ugu sarsareeya ee soomaaliya iyadoo inta badan tallaabadaasi ay noqotay mid la mahadiyey balse hogaamiyaasha maamulada puntland iyo jubbaland ayaa weli kasoo horjeeda in heshiiskaasi ay qalinka ku duugaan xubno ka tirsan beesha caalamka ayaana xilligan walaac ka muujinaya doorashada soomaaliya iyo khilaafaadka xilligan hareeyey iyadoo dowladda turkiga oo saaxiib la-a dowladda federaalk soomaaliya ay xilligan walaac ka muujisay hanaanka ismariwaa ee doorashada soomaaliya hareeyey dowladda turkiga ayaa waxay sheegtay in walaaca ugu badan ay ka qabto xilligan sida loo maareynayo doorashada soomaaliya iyo ismarinwaaga ka taagan arrimaha doorashooyinka dalka dowladda turkiga ayaa sheegtay in ay muhiim tahay in la qaado tallaabo walba oo lagu xalinayo ismarinwaaga taagan islamarkaana ay muhiim tahay in dhinacyadu isku tanaasulaan dowladda turkigu waxay sheegtay in mar walba ay garab taagan tahay soomaaliya islamarkaana ay la shaqeyn doonto cid walba oo talada dalka ku guuleysata balse loo baahan yahay in xaalada guud iyo siyaasadda dalka la dejiyo dhinacyaduna miiska wadahadalka fadhiistaan la iska qanciyo tabashooyinkana laga wada hadlo islamarkaana qolo walba afkaarteeda iyo aaraadeeda si nabadgelyo ah ay usoo bandhigto si ay u timaado dood caafimaad qabta islamarkaana looga gudbo ismarinwaaga xilligan hareeyey waxay sidoo kale dowladda turkigu soo jeedisay in dhinacyada kala duwan ay kulamada isugu yimaadaan islamarkaana doodo la isla hor fadhiisto si wax cun la isaga dhaadhiciyo ama horusocod looga sameeyo qodobada la isku diidan yahay hanaanka hadda wax loo maareynayo ayaa u muuqda inuu ka run yahay kii maalmihii hore islamarkaana waxaa la aaminsan yahay in hogaamiyaasha maamulada iyo xubnaha ka tirsan beesha caalamka ay yeelanayaan kulanmo ugu dambeynna madaxda dowladda federaalk soomaaliya iyo hogaanka maamuladu ay is hor fadhiisan doonaan laislagana wada hadli doono waxyaabaha ku xeeran arrimaha doorashooyinka iyo weliba sidoo kale qaabka ugu macquulsan ee loo wajihi karo doorashooyinka dalka xubno wasiiraha oo ka tirsan maamulka jubbaland ayaa dhaleecaymo u jeediyey hogaamiyaha maamulkaasi iyagoo ka dalbaday inuu sameeyo gogol nabadeed xubno ka tirsan wasiirada maamulka jubbaland ayaa tan iyo markii uu maamulkaasi ka wareegay wasiirkii amniga maamulkaasi oo kamid ahaa xubnaha ugu awooda badan waxay siyaabo kala duwan uga hadlayaan tallaabooyinka xilligan la qaadi karo iyo weliba waxyaabaha ku wajahan arrimaha maamulka jubbaland wasiir ku-xigeenka waa wasiir ku-xigeenka amniga maamulka jubbaland master kaniif oo isaguo ku sugan degmada ceel waaqi gobolka gado gacanta ku haya maamulka jubbaland ayaa waxa uu dalbaday in hogaamiyaha maamulka jubbaland uu dhigo gogol nabadeed wasiir ku-xigeenka amniga maamulkaasi jubbaland ayaa waxa uu sheegay in xilligan maamulka jubbaland waxaa keliya looga baahan yahay ay tahay in la dhiso maamul qaab cadaalada ku dhisan islamarkaana gogol nabadeed dhinacyadu loo dhigo wasiirkan ayaa sidoo kale waxa uu dhaleecaymo iyo eedeymo u jeediyey madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe isagoo sheegay in looga baahan yahay hogaamiyaha maamulkaasi inuu dhigo gogol nabadeed beelaha walaalaha ah ee maamulkaasi isku keeno islamarkaana isku dayo sidii dib u heshiisiin dhanka beelaha iyo mid siyaasadeedba u samayn lahaa waxa uu sidoo kale sheegay in axmed maxamed islaam axmed madoobe xilligan uusan daacad ka ahayn arrimaha maamulka jubbaland islamarkaana uusan doonayn in wax wadahadal ah uu la furo siyaasiyiinta isaga ka aragti duwan sidoo kalena uusan marnabo diyaar u ahayn in uu gogol nabadeed u dhigo beelaha walaalaha ah ee wadadega gudaha maamulkaasi wasiirkan oo weli ka tirsan maamulka jubbaland ayaa eedeymahan waxaa u muuqda kuwo uu kaga digayo arrimaha xilligan ka jira gudaha soomaaliya islamarkaana uu ku ugu soo jeedinayo hogaamiyaha maamulka jubbaland in wax un heshiisa uu isku daya inuu ka sameeyo gudaha deegaanada maamulka jubbaland wasiirkii awooda badnaa ee amniga maamulkaasi cabdirashiid xasan janan ayaa waxa uu shalay ku biiray ciidamada dowladda soomaaliya islamarkaana heshiis kadib ayuu isku soo dhiibay dowladda federaalk soomaaliya cabdirashiid janan ayaa xilli uu ka hadlayay sababaha keenay isdhiibidiisa waxa uu sheegay inuu u tanaasulay shacabka soomaaliyeed isagoo sheegay in xilligan dalku uu wajahayo xaalado kala duwan waxa uu sheegay gobolkan oo aa gobolka gadow ciidamadiisu dul fadhiyeen inay wajahayaan xaalado la xiriira abaaro ba-an oo saameyn ku yeeshay dadka iyo duunyada iyo weliba sidoo kale caabuqa covid sagaal iyo toban oo dhammaanba dunida aafeeyey cabdirashiid janan ayaa waxaa la sheegay inuu la soo galay ciidamo aada u fara badan oo ku hubeysnaa gaadiid dagaal oo gaaraya soddon iyo lix gaari iyo ciidamo aada u fara badan waxaana dhinacyadu ay sheegeen in xilligan ay muhiim tahay in laga heshiiyo arrimaha gudaha jubbaland wasiirkii wasiirkii amniga maamulka jubbaland cabdirashiid janan ayaa xilli uu hadlayay carabka ku dhuftay in maamulka jubbaland uusan ka jirin cadaalad iyo weliba wax la wada leeyahay islamarkaana waxa uu sheegay in diyaaru yahay inuu ka dhiso deegaanada maamulkaasi maamul la wada leeyahay khilaafaadkan soo ifbaxaya ayaa kusoo aadaya iyadoo dowladda soomaaliya ay ciidamo horle maalmihii u dambeeyey kusii daabuleysay gobolka gado islamarkaana aan la ogeyn sababaha rasmiga ah ee ka dambeeyeen ciidamadaasi gobolka lagu daabulo waxaana dhinacyadu hadda ay doonayaan in la dhammeeyo khilaafaadkaasi cabdirashiid jaranka dowladda soomaaliya ay soo dhaweysay shala waxaa weli dalbanaya hay-adda amnesty international oo aragtay in dembiye dagaal oo galay waxayna dalbatay in lagu soo wareejiyo cadaaladana la horgeeyo cabdirashiid janan wasiirkii awooda badnaa ee maamulka jubbaland islamarkaana waxaa dhinacyadu xilliganna aan la aaminsanayn ama la ogeyn qaabka dowladda soomaaliya ay u wajihi doonto dacwadaha iyadoo hore ay uga gudbisay kadib soo dhaweyntiisa dowladda federaalka soomaaliya iyo maamulka jubbaland ayaa isweydaarsaday eedeymo ku aadan dibadbaxyo ka dhacay gudaha deegaanada waa puntland iyo soomaaliya ayaa isweydaarsaday eedeymo ka dhacay waa banaanbaxyo ka dhacay gudaha deegaanadaasi sida warkan uu ku faahfaahinayo faysal qosley
dowladda federaalk ee soomaaliya dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa waxa ay cambaaraysay fal banaanbaxyo dad dhigayay shalay toole lagu xabadiyey islamarkaana la sheegay in ciidamada maamulka puntland ay rasaas ku kala eriyeen dad banaanbax ka dhigayey magaalada dhahar ee gobolka sanaaga dowladda federaalk soomaaliya oo qoraal soo saartay ayaa waxa ay sheegtay in si aada ay uga xun tahay falkii foosha xumaa ee ka dhacay magaalada dhahar ee gobolka sanaag oo ay ciidamada amniga puntland la sheegay in si ulakaca oo xoog iyo xabada ay u adeegsadeen dad shacab ahaa oo markaasi banaanbaxyo dhigayay waxaana dowladdu ay sheegtay islamarkaana qoraalka lagu xusay in bulshada ku dhaqan magaalada dhahar oo sameynayay banaanbaxyo nabadeed in rasaas loo adeegsaday noolnool fal kasta oo waxyeeleynaya islamarkaana waxyeelo loogu geysanayo shacabka aan hubka wadan waa mid aad aan loo aqbali karin waa mid aan la aqbali karin ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay dowladda soomaaliya dowladda federaalk soomaaliya ayaa sidoo kale waxa ay sheegtay in markaasi ay ugu baaqayso maamulka puntland in la ilaaliyo nabadda iyo xasiloonida shacabkana markaasi la dhowro waxaana dhanka kale mas-uuliyiinta ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya oo deegaan doorashadoodu ay tahay islamarkaana ay kasoo jeedaan magaalada dhahar ayaa iyaguna si aad ah u cambaariyey falkan waxaana ay maamulka puntland ay ku eedeeyeen in dad shacab ahaa oo banaanbax nabadeed dhigayay ay hub culus iyo rasaas noolnool ay hugiyeen ciidamada puntland ayaa waxaa la sheegay in rasaas ay ku kala eriyeen dad banaanbax ka dhigayay magaalada dhaxar waxaana la sheegay in falkaasi uu ahaa mid si aad ah looga xumaado islamarkaana ay dowladda federaalka mas-uuliyiinteedu ay sheegayeen inuu yahay mid aan la aqbali karin jamaal maxamed xasan oo ah wasiirka qorsheynta xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa waxa uu ka hadlay dhacdadii shalay ka dhacday degmada dhahar waxaana ee gobolka sanaaga waxaana uu markaasi wasiirku yahay mid deegaan ahaan halkaasi kasoo jeeda islamarkaana dowladda federaalk ku matala waxaana uu sheegay in ciidamada puntland ay rasaas u adeegsadeen dad shacab ahaa oo banaanbaxyo nabadeed ka sameynayay magaalada dhahar waxaana uu tilmaamay wasiir jamaal islamarkaana qoraal kooban uu soo dhigay bartiisa internetka uu ku sheegay in loo baahan yahay in filkaasi ama falkaasi si toos ah loogala xisaabtamo madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi deni waxaana uu tilmaamay in arintaasi ay tahay mid aan la aqbali karin dhanka kale maamulka puntland ayaa ka jawaabay eedeymaha kulul ee uga yimid dhanka dowladda federaalk soomaaliya iyo mas-uuliyiinta deegaan doorashadoodu ay tahay magaalada dhahar waxaana maamulka puntland ay sheegeen in banaanbaxyada ay soo abaabuleena madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo iyo wasiir jamaal maxamed xasan waxaana afhayeenka xukuumadda puntland jaamac yuusuf jaamac uu beeniyey in rasaas noolnoola loo adeegsaday dad shacab ahaa oo banaanbaxyo ka sameynayay magaalada dhaxar ee gobolkaasi sanaaga waxaana uu taa bedelkeeda madaxda dowladda federaalk soomaaliya ugu horreeyay madaxweyne farmaajo iyo mas-uuliyiinta ka tirsan xukuumadda oo ugu horreeyay wasiir jamaal uu bedelkeeda ku eedeeyey in ay soo abaabuleen banaanbaxyada islamarkaasna ay doonayeen in fowdo ay ka kiciyaan deegaanada puntland ay ka arrimiso waxa uu afhayeenku sidoo kale ku nuuxnuuxsaday islamarkaana uu tilmaamay in banaanbaxyadaasi ay ahaayeen kuwo ciidamada puntland ay xoog iyo xabad u adeegsadeen joojintiisa waxaana uu sheegay in ciidamada puntland ay u taagnaayeen sugidda ammaanka dadka shacabka ee banaanbaxa ka dhigayay degmada dhahar ee gobolka sanaaga shalay ayay ahayd markii markaasi banaanbaxyo dad dhigayay ay rasaas la sheegay inay huwiyeen ciidamo ka tirsanaa maamulka puntland kuwaas oo la sheegay inay doonayeen inay joojiyaan dadka banaanbaxa ka dhigayay islamarkaana la tilmaamay inay dhigayeen banaanbaxyo nabadeed oo ay ku doonayeen inay shucuurtooda ku muujiyaan
waa hagaag aad buu mahadsan yahay faysal cabdi faarax oo qodobkaasi inoo soo koobayay codkiisa ayaana dhegeystayaal u dambeeyey warka subax ee raadiyaha simba injineer kooshinyare ayaa subaxnimadan warka inoo farsameynaya intaan ku kulmi doono warka kan xiga nabadgelyo